dadka ku nool muqdisho ayaa maanta ku ida si nabadgelyo ah iyagoo u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidul adkha kumanaan dadweyne ah ayaa maanta salaada ku ogay meelo kala duwan oo muqdisho ah iyagoo dadku iskugu soo baxeen barkhadaha waaweyn xaafadahooda garoomada kubadaha agta lagu ciyaaro iyo masaajidda madaxda dowladda soomaaliya ayaa meelo kala duwan kula ciida bulshada iyadoo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajon oo la ciiday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuuna salaada kula dukada xarunta ciidamada jenaraal gordon halka ra-iisul wasaare khayrana dadka salaada uu kula dukaday xarunta masjidka isbahaysiga islaamka ee muqdisho qaar ka mid a dadyowga muqdisho maanta u dabaaldegay maalinta koowaada ciidda ayaa daraankooda la wadaagay v o a ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygu waa axmed daahir mire ku ciiday magaalada muqdisho aad baan ugu faraxsana inaan ku ciiday magaalada muqdisho si nabada oo xasilloon baanu ku ciidnay ummadda soomaliyed ku wada ciiday magaalada muqdisho jaw wanaagsan baa lagu ciiday oo nabada anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadda barakaysan ee ciiduladxa waxaan u hambalyanayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caamku antu bikhayr magaalada waxa lagu ciiday si xasilloon oo nabada amnigu sugan yahay shacabka soomaaliyeed waxay ku mataqaanaa ku salabreed garanayaan waddooyinka iyagoo aad u faraxsan jawi wanaagsan iyo xasillooni ku ciiday aad baa looga dareemayaa magaalada ciidda maadaama ciiddani tahay ciiddii ciidul-adxa oo shacabka soomaaliyeed mataqaanaa ay aad iyo aad u faraxsan yihiin oo ay nabad tahay oo wax dhibaato iyo qalalaasi aysan ka jirin ciid wanaagsan magacaygu waa cabdixakiim daahir hiirad oo ku ciiday magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda waaberi waxaan u hambalyaynayaa munaasabadda ciidda dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay haynagu gaarsiiyo ciidda ciiddeeda barwaaqo iyo bashbash sidoo kale waxaan jeclahay inaan munaasabaddan u hambalyeeyo idaacadda v o a oo ah waxaa weeye idaacadda ugu magac dheer idaacadaha soomaaliyeed oo run ahaantii aan anigu si gaara u dhegaysto sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa gaar ahaan faamiligayga gaar ahaan hooyada iyo aabbahay oo ku nool gobolka sool gaar ahaan magaalada la yidhaahdo degmada saaxdheer marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ilaahay barwaaqo iyo bashbash aynagu gaadhsiiyo sidoo kale waxaan u hambali ariif cabdiraxmaan oo ka mid a dadka danyartae ku nool muqdisho ayaa u sheegay v o a in ciidan ay yareed xoola qalitaankii lagu yiqiina ciidul afha dadka danyartaana maanta aysan hilbaysan wallaahi maanta si fiican si wanaagsan ayaan u ciidnay oo nabadgeli leh laakiin filbihii la dhiiwaayey iyo waxyaalihii la dhiiwaayey ma arka wax yar baan soo wareegay waan waayey marka magadaala laga keeni doonaa si kale waa ka sugan laakiin si kale si fiican si wanaagsan ayaa loo ciidnay
inkastoo maanta loo dabaaldegay maalinta koowaada ciidul adha haddana waxaa si gaara u dareemaynin dadka danyartae ku jira qaryaha muqdisho maadaama dhaqaal ahaan aysan awoodin inay soo iibsadaan dharka kuwiisa cusub iyo qalashada xoolaha cabdulqaadiro key v o a muqdisho